barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba qaar ka mid ee afriimiyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti tobanka bisha maarj sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal aan idinku haydo idaacadayada duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ku dhegaysan doontaan qaybtii saddexaad uguna dambaysay waraysi aanu la yeelanay fanaanka caanka ah cabdibaadil ibraahim caawinta iyo isgargaarka sababtoo ah soomaaliya markii uu dhibka ka dhacay dad badanaa isgargaaray marka qofka markuu ku gargaaro waa in adigana aad abaal leedahay adiga soomaalida waxay tidhahdaa waxba kuma qaban kara laakiin waa ku sheegsheegayaan waxaa kaloo aan ka marnayn barnaamijka dhinacii heesaha
aruxu faraaqu maran yahay hawfaahani weliga aruxu faraaqu maran yahay hawfaahani weliga ayla farashka eeba markuu doona furaye
ya salaam waa codka fanaanka siidi cali winkii dhegaystayaal inta idaacadda aan ku guda jirno ayaad ka bagan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ciidamada dowladda federaalka ee sida gaarka u tababaran ayaa maanta la wareegay kadib weerar ay ku qaadeen saldhiggii ugu weynaa ee ururka al-shabaab uu ku lahaa gobolka shabeellaha dhexe deegaanka gamboole oo qiyaastii konton kilomitir dhinaca galbeed ka xigta magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle ayay al-shabaab ku lahaayeen saldhig ay kasoo abaabulaan weerarada ay ka geystaan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaana wadada isku xirta jowhar iyo muqdisho dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in aroortii hore ee maanta mar keliya ay ka war heleen ciidamada dowladda ee deegaankaasi markaasi soo galaya iyo al-shabaab oo kasii cararaya lama sheegin wax iska caabin ah oo ay ciidamadu kala kulmeen al-shabaab sidoo kalena lama oga in ciidamada maanta qabsaday deegaanka gamboole ay sii joogayaan iyo inay isaga bixi doonaan
agaasimo goboleedka bariga dhexe ee ururka caalamiga ee laanqeyrta cas ayaa sheegay in loo baahan yahay in howlwadeennada gargaarku aanay naftooda halis gelinin si ay kaalmo gaadhsiiyaan magaalada quuta ee dalkaasi siiriya kadib markii rasaas culus lala beegsaday iyaga oo wada dadaal ay gargaar ugu fidinayeen dadka ku xayiran magaaladaasi robert mardini ayaa sheegay in kooxdiisa uu dib u soo celiyey dagaalka ka qarxay halkaasi xilli dhinacyadu ay damaanad qaadeen in gargaarka aadamnimo la geyn karo magaalooyinka duuma iyo quuta ururkan laanqeyrta cas ayaa suurtageliyey inay cunto iyo agab kala gaadhsiiyaan dad gaadhaya labiiyo toban kun oo qof xilligii hakadka la geliyey dagaalkaasi
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
degeystayaal sida aad labadii toddobaad ee barnaamijka madasha dhallinyarada sida aad ku dhegaysateynba waxaa marti noogu ahaa fanaanka cabdi baadil ibraahim oo aynu la yeelayna waraysi dhinacyo badan taabanaya qaybtan waxaynu ku qaadaadhigaynaa heesaha cusub ee fanaanku uu soo saaray qaarkood hadda waxaad degan tahay jarmalka oo aad ku nooshahay heesihii ugu dambeeya aad soo saartay maxaa inaga xasuusin karta oo ka mid ah hees waxaa ka mid ah uu sameeyey abwaan dhugdhugle waxaa weeye heestaas waxaa la dhahayaa aan u ducayno soomaaliya hadday rajo leedahay aan usii ducayno afka haddii wanaagga loo badiyo afka haddii xumaanta laga saaro oo wanaagga loo badiyo wanaaggaa badanaya waddankani saasuu ku hagaagayaa iyo ducada marka heestaasa hadda soo saaray waxay jirtaa iyada dhamba bil waayahay bal qayb ka mid a ee heestan haddaad noogu yaro dhufan karayso
soomaalidu waxay hoog iyo ba iyo hantooley soo martaba alag dhex maqurto oo halusin cidla ah dhex joogtaba soomaalidu waxay hoog iyo ba iyo hantooley soo martaba alag dhex maqurto oo halusin cidla ah dhex joogtaba hadday isgarwaaqsato heryadii iska turtay hadday isgarwaaqsato heryadii iska turtay hadday isgarwaaqsato heryadii iska turtay hadday isgarwaaqsato heryadii iska turtay hubiya hubiya ah hubiya hubiya hilinka wacan qaadayo imiyo niyad yeelatee horumar lagu faanayo hibad iyo qarannimee hilinka wacan qaadayo imiyo niyad yeelatee horumar lagu faanayo hibad iyo qarannimee halkay halkay halkay halkay halkay hiigsanaysayo hadafkeedu uu yahay hubaal waa dowladnime hankeeduna loo rume hankeeduna loo rume hankeeduna loo rume halkay halkay halkay halkay halkay hiigsanaysayo hadafkeedu uu yahay hubaal waa dowladnime hankeeduna loo rume hankeeduna loo rume waxaa jirtay sida eh, hadda ka hor maraan sheekaysana aad ii sheegtay hees adiga iyo saada cali warsame aad wada qaadaan ee badda aad doonayseen inaad dib u qaadaan bal arrintaasi ka waran wallaahi heestaasi badda heestaasi taariikh taariikh bay leedahay sababtoo awaagaa dowlad baa jirtay dowladnimaduna waxaa weye wax qaali ah wey mogta marka waxaa weeye markaan dhegeysta hadda jiriraca iga kacday waayo waxaan xusuustay dowladnimadii nabadgelyadii dhulkoo wada ammaan ah dhinaca doonta mar xeebaha xeebtaa doonta ku dabaalo haddaad doonto kismaayo haddaad doonto mataqaanaa boosaaso haddaad doonto berbero haddaad doonto ma aragtay adigu dee laguma soo koobi karo xeebaheenna hobyaha dhihin qofku daba socda malaha marka adigu heestaasi waxaa loogu talagalo macnaha in waddankeena kheyraadkiisa aan ka turjinno oo aan dadka dareensiino in ay wadanku inuu wadan barwaaqaysan yahay yahay bad iyo berri marka markan dambe ee dee dagaaladu dhaceen ayaa saada xamar ay tagtay sidii oo kale ayay damacday inay is- iska soo dalxiisto badihii tagto oo ku dhici weysay markaas ay la soo hadasho tiri warniyaho waagii ma xasuustaa haa wixii ma jiraanay tiri hadda nabadgelyo uga dabaalo oo xeebahaagii tag soomaaliya ma jirto waxaan isku taragarayay tiri inaan si nabadgelyo ah keligii u taga ha sheegin marka heestii baan dib u noolaynayna waayo taa waxaa kasii daran bay tiri xeebihii baaba la dulaalayaaba dad baaba damacsan in ay iibsadaan taasaa kasii daranay tiri marka sidaa darteed waa in heestii aan dib usoo noolaynaa marka iyadoon dee isoo gaarin bay dhimato allah u naxariisto heestaas taariiqa i leedahay
Badu, badu, badu. Badu waa maguura, waa baradi noloshe. Bini'aadmi dagal dhigo, ilbaxnimo, ilbaxnimo ku bogi karo. Badu, badu, badu. Badu waa maguura, waa baradi noloshe. Bini'aadmi dagal dhigo, ilbaxnimo, ilbaxnimo ku bogi karo.
badwaa maguura maguuran waa barada noloshiyo baddu waa maguuran waa barada noloshiyo barwaaqada salkeediyo biyihii biyihii biyihii biyihii biyihii nagaashaha baddu waa maguuran waa barada noloshiyo baddu waa maguuran waa barada noloshiyo barwaaqada salkeediyo biyihii biyihii biyihii biyihii biyihii nagaashaha
Baddu waa maguuran meel deeqir maaniya. Baddu waa maguuran meel deeqir maaniya. Beer weeyaan gurin bulshaduna ku siman tahay. Beer weeyaan gurin bulshaduna u siman tahay. Baddu waa maguuran beel deeqir maaniya. Baddu waa maguuran beel deeqir maaniya. Beer weeyaan gurin bulshaduna u siman tahay. Beer weeyaan gurin bulshaduna u siman tahay.
baddu waa maguuraan haddii lagu baraarugo khayraadka lala baxo waa lagu baraaraa baddu waa maguuraan haddii lagu baraarugo khayraadka lala baxo waa lagu baraaraa baddu waa maguuraan haddii lagu baraarugo khayraadka lala baxo waa lagu baraaraa baddu waa maguuraan haddii lagu baraarugo khayraadka lala baxo waa lagu baraaraa
waa lama quraan badi bartamaal adduunyada waa lama quraan badi bartamaal adduunyada badi moodka iyo nool iyo ilaha dhigay iyo ilaha dhigay dhigay waa lama quraan badi bartamaal adduunyada waa lama quraan badi bartamaal adduunyada badi moodka iyo nool iyo ilaha dhigay iyo ilaha dhigay dhigay
jiilaal baraxsaday berrigii abaarsaday xooluhu basbeeleen waa lama huraan badi nafta lagu badbaadshaa
baadkiyo dhirtiyo ka bidin caleemuqu waa lama quraan badi nafta lagu badbaadsha
jiilaal baraxsaday berrigii abaarsaday xooluhu basbeeleen waa lama huraan badi nafta lagu badbaadshaa
baadkiyo dhirtiyo ka bidin caleemuqu waa lama quraan badi nafta lagu badbaadsha waa lama huraan badi nafta lagu badbaadshaa
balqabsoo balqabsoo balqabsoog malayguna qabso malayguna malayguna malayguna baahida qubkeediyo baaweeye nolole bogto bogto lagu dabiiba balqabso balqabso balqabso malayguna qabso malayguna malayguna malayguna baahida qubkeediyo baaweeye nolole bogto bogto lagu dabiiba
waa baydika maqan waa barasho ku dhiman bulshooy horumarkaagiyo waa lama huraan badi lama huraan lama huraan lama huraan badi waa baydika maqan waa barasho ku dhiman bulshooy horumarkaagiyo waa lama huraan badi lama huraan lama huraan lama huraan badi
anbayla tirane ballaha ka wadacuna anbayla tirane ballaha ka wadacuna badda
maxaa oo galaa ku baraara oo degaa
badda badda badda badda oo badda badda
degaa badda badda
gunaantii barnaamijka ayaanu soo gaarnay waxaanu ka cudur daaranaynaa in dhammaantooda aynan wada qaadan karaynin laakiin intaan annagoo aan wakhti ahaan inoo saamaxo aanu qaan qaadanno maxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkan oo aad heestaas leedahay ama waxyaabaha aad dhehayso ay mudan tahay in lagu soo gabagabeeyo waxaan jeclaan lahaa in lagu soo gebgabeeyo iscaawinta iyo isgargaarka sababtoo ah soomaaliya markii uu dhibka ka dhacay dad badanaa isgargaaray marka qofka markuu ku gargaaro waa in adigana aad abaal leedahay adiga soomaalida waxay tidahdaa waxba kuma qaban kara laakiin waa ku sheegsheegayaan aad iyo aad marka yar wariye ah oo sayid cali caseer la yidhaahdo ayaa jira oo isna nin mataqaanaa aan saaxiibana nahay marka suxufiyiinta iyo fanaaniintu waa walaalo waa tahay marka aniga ayaa waxaan wadaa borogaraam ah cabdibaatil ahaan ayaa waxaan wadaa in aan yurub ka samayno iskaashiga suxufiyiinta iyo fanaaniinta Mhm.
ayaa wadnaa barnaamij marka waxaa wadnaa walaalaha axyaa wadana la yidhaahdo oo laakiin ay wadaan keliya suxufi iyo fanaan fanaaniintoo dhanna ma wada aha in yaroo iskaashatay oo yacni isku isku dayaysaa in bal ay wax qaban karaan marka sheegsheekaa la isu keenay wuxuu iga sheekeeyey inuu tahriigtii ahaa inuu soo maray etoobiya inuu suudaan soo maray intaasna wiil walaalkii lacag iyo hanti iyo wuxuu hayo oo dhan uu farta macnaha lacagtii u dambaysay ilaa labaatan kun ay kusoo baxday oo mar leegaxaduu yiri mar dhibkaasaa i gaaray marka daahiraa la yidhaahdaa uu yiri "Ani- ana- ana daahir weliyaan u bixiyey marka sheekadaan ka dhagaystay markaan ka dhagaystay asan waxba ogeyn ayaan heestan u sameeyey waa tahay oo in las gargaaro in las caawino ay wanaagsan tahay walaalow kuma ilaabi karo Walaalow walaalkii kuma ilaabi karo, okay.
ilaabi karo waa yahay Ah, heesta waxyar kaa maqashiinaya marka
wayaha adduun waa qalqooriyo waa bax iyo duub waa sanqiirlan waqay haysto wayaha adduun waa qalqooriyo waa bax iyo duub waa sanqiirlan waqay haysto wer macaaniyo waana iyo talo kama weyno waxtarkaagii wadnaha oge walaalkii jiro walaalkii jiro ayga waaban wer macaaniyo waana iyo talo kama weyno waxtarkaagii wadnaha oge walaalkii jiro walaalkii jiro ayga waaban waynan ku barye lama waane wadka dabani waadigii janno ka waraabo walwal iyo murugo walacnaha arag waynan ku barye lama waane wadka dabadi waadigii janno ka waraabo walwal iyo murugo walacnaha arag walaalkii jirow hayga waaban walaalkii jirow hayga waaban walaalkii jirow iyadaana kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkan ee wakhtiga faraha badan aad nala wadaagteen kaaga mahad celinayno iyo heesahan quruxda badan kuwii ugu dambeeyey iyo kuwii hore aan dhegeystayaashu aan dib ugu soo xasuusinay aad adiga qaaday ee inkastoo aanan ka wada gaari karin dhammaantooda aanan dhegeystayaasha u wada ciyaarno aan u soo gudbino haddana waxaan mar kale mar saddexaad baan ka cudur daaranaynaa in aanu ku xisaabtanmayno markaas wakhtiga yar aynu haysanno cabdi baadil adiguna aadan kugu mahad celinayaa ee sida quruxda badan ee barnaamijkani aad nogala qayb qaadatay anna aad baan idinkugu mahad celinaya dhammaan shaqaalaha v o a sawdhan tihiin gaar ahaan saaxiibkayga qaaliga ah ibraahim xasan daanduray garabey Inuu- adigana aad baan adigana aad baan kaaga mahad celinayaa waqtigeera aad ila- waqtiga qaaliga ah ee aad- aad ila qaadatay waa tahay marar badanna waan wada xidhiri doonaa cabdi hadduu ilaa yidhaahdo ibraahimna wuu ku dhegeysan doonaa ee, isagana inuu sidoo kale kusoo salaami doona aan rajaynaya markuu maqlo een, fariintaada waanu gudbinaynaa aad baan ugu mahadsan Hay- hay- hay. barnaamijka madasha dhallinyaradan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qaybtanna waxay ahayd waraysiga qaybtii ugu dambeysay waraysi taxana ahaa oo aynu la yeelanay fanaanka cabdi baadil anigoo ah jamaal axmed cismaan ayaa idiin soo saaray idinla socodsiinaya barnaamijkan tani kulan dambe saaxiibadana dhegeysanaya nabadgelyo ada weheliyo waalidii ahaa oo waa iyo galaab anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii madasha dhallinyarada markana bal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa sharwuco dhinaciga fadhiya aan ka codsado mahadsanid falastiin ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya sida gaarka u tababaran ayaa maanta la wareegay kadib markii ay weerar ku qaadeen saldhigga ugu weyn ee ururka al-shabaab uu ku leeyahay gobolka shabeellaha dhexe deegaanka gamboole oo qiyaastii konton kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada johor ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle ayay shabaab ku leeyihiin saldhig ay ka soo abaabulaan weerarada ay ka geystaan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan waddada isku xidha jawaar iyo muqdisho dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in aroortii hore oo maanta ah mar keliya ay ka war heleen ciidamada dowladda oo deegaanka soo galay iyo al-shabaab oo kasii cararaya lama soo sheegin wax iska caabin ah oo ay ciidamadu kala kulmeen al-shabaab sida oo kalena lama oga in ciidamadu maanta qabsaday deegaanka gamboole ay sii joogi doonaan iyo inay isaga soo bixi doonaan mahadsanid markana dhinacii heesaha codka sii diiyey cali winke
allah baxaane ruuxii qurux uu ku faaniyo birsa loo abuuro
lagu farayaraysto
allah baxaane ruuxii qurux uu ku faaniyo birsa loo abuuro
lagu farayaraysto
halla yaabin fool xumo bajacyaysan kugu noqon halla yaabin fool xumo bajacyaysan kugu noqon farsamada ilaahay dilka lagu macaaye halla yaabin fool xumo bajacyaysan kugu noqon halla yaabin fool xumo bajacyaysan kugu noqon farsamada ilaahay dilka lagu macaaye allah baxaane ruuxii dhigta dheer la geeyiyo ishii loo fatahaye
cay laga fogeeyo
allah baxaane ruuxii dhigta dheer la geeyiyo ishii loo fatahaye
cay laga fogeeyo
aruxu faraqu maran yahay haw faahan weliga aruxu faraqu maran yahay haw faahan weliga ayla farashka eeba
markuu doona furaye
ruuxu faraqu madhan yahay hawfaanin abidka ileen farajka ee baamaku doona furaya waa codka fanaanka siidi cali winki dhegaystayaal waxaan kusoo gabagabayn doonaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen anigoo cabdixakiin maxamed shuruc iyo falastiin axmed iimaan iyo dhinaca isku dubaridka oo inoo joogay bashiir habiyo kariya guud ahaanba bahda v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo